horta masaajidkan soo galay waqtigan wuxuu ahaa abaarihii shantii iyo bar subaxnimo aroortii ah liban teeri meelahaas marka aniga masaajidkan u socday baakinkan soo gala gadaale dad kaloon meesha ma joogin badana oo markaas marka gaarigii aan kasoo baxay alaabtaan watay gaarigii aan kasoo baxay dhinaca kale alaabtaan kala soo baxaan rabay gaariga markaan xiray albaabkii waxaa arka gaari xoog igu soo socdo ani marka waxaa umaleya gaari idhacayo oo dad saaran yahaan maarata inay dhacaan rabaan gaarigiisaa u sugaaya inuu qaboojiwaaba waxaan arkay anuu isoo aado xawaarihina wuu siyaadiyey marka aniga go-aan waxaan gaaray inuusan gaariga gaariga ula qaban inuu gu dhacayana waan go-aamay macnaa waa daray inuu gu dhacayo laakiin waxaan isdhahaya gaariga uusan gaariga kugula qaban marka inaan ka cararo markuu igu dhacana aan meesha huudka kore gaariga aan ku dhaco si laba dhinac aan maarata dhinac markaas ugu inaan ugu beegmin gaariga hortiisa taasa go-aankaygu ahaa marka marka waxaa muuqana muuqaalka waxaa ka muuqata in gaarigu kusoo aaday kugu dhacay qayb ka mida gaariga kugu dhacday aad faniinayso marka markaas bal sharaxaad iga sii ha gaariga dadku waxayse horta arkayn oo videoga ka maqan waxaa waaye gaariga markuu igu soo ordaayay anigadan gaarigay iga dambeeyo markaas gaariga hadduu igu qaban lahaa labada gaari aan udhexayn lahaa markaan cararay qofku gaariga wuu soo gooyey marka gaarigu igu ceyrsanaya macnaa waqti badan video ma ka muuqanayo ilaa gaarigay haddii uu aniga iidan lahayn gaarigay ku dhici lahaa markaan u baneeyey meesha marka aduu kusoo aadaygaarigii hadda waxuma gaarin baakinka soo yara waxuma gaarin anuu isoo aaday anigiina marka intaan booday baan geesgees gaarigii gacmaha manaa gacmayga gacmayga xataa mal arkay laakin gacmayga waxaan ku dhufanaya meesha maya waxaan ku dhufanaya gaariga gaariga kugu dhacay igu dhacay marka taas waxay iga badbaadisay inaan gaariga hortiis ku beegmo ku dul maro oo aan gees ku dhaco waa gartay se wax ku gaareen marka adiga aniga alxamdulilah horta waxaa horta waxa isoo gaaray horta jibitaan iyo wax aad u weyn ma ahan laakiin jug weyn waxa iga soo gaartay jilibka markaan dhacay oo aan meesha ku dhacay waxaan ku laanigelay aan ku dhacay jilibka iyo sinta markaasna garabkaygu ay dhulka kusii jiidmi marka jilibkii waxaa igu daran oo hadda bararay oo habeenkii macnaha ambulance isbitaalka igu qaaday jilibkii waxaa igu daran meesha sinta igu daran garabkana waa waa maaragtay aad iyo aad waa arkaysa hadda aad u muraxay maaragtay laakiin waxaa badanaa xoogaa xanuun yaraa hoos ka jira laakiin inta kale waa korka garabka laakiin jilibkaasaa igu daran iyo sinta
gaarigu waa ku soo aaday dhulkaad ku dhacday kabacdi waad soo carartay oo waxaad soo aaday dhinacan masaajidkii uu kaa jiray markaas maskaxdeed maxaa ku jiray markaas horta maskaxdeeda alxamdulilah horta maskaxdeeda taamay ahayd wax kasta waa xasuustay waxaan macnaha waxa igu dhacay iyo meesha saan u aqaanay albaabkan u xirnaa waa ogaa marka iskuma dayn albaabka galo markaas aniga markaa meesha geedaha yarka dhagaxyada yaalaan inuusan gaari igu soo laaban oo macnaha gabadaan ka dhigtay markaan soo laabanayana gaariga haddaan ku hor ordi lahaa wuuba idili lahaa markaas marka teeda kale misna waxaa ku jirtay maskaxdeeda qofku macnaha hubka lu wadan karaa oo maaragtay markaan soo laabanayo markaas qofku gaari iguma qaban karo wax kale oo isku dayi kara waa inuu hub wato oo hubeysan qofkan ma qofaad istaqaaneen oo adiga ku raadinayo ah may ani qof aan aqaano ma ahayn aqoon lahaa weligay ma arag maxay tahay sababta uu ku soo weeraray sababta hadda horta booliiska waa weli waxaa ku socda baaritaana ku socda markii waa la xiray ninkii horta baaritaana ku socda marka sababaha iyo halkaasaan ka ogaan doonaa laakiin aniga macnaha sababta hadda markaas meesha ka jirto waxaan dhihi karaa waa islaam nacayb waxaa sheegtay boolisku inay soo qabteen ninkii uu hadda gacanta booliiska ku jiro ilaahay hadda maxay sheegeen boolisku waxaa naloo sheegay oo hadda media ku qoraan ka akhriyay weliba in lagu jaaji gareeyey ama lagu soo oogay dembi ah assault maxaa la second degree assault laba waxyaalo marka ugu daran oo mid ah ninkan inuu idila uu rabay oo dilniin ah meesha kamaana arag midda kalena waxaa waaye macnaha islaam nacaybka ama hate crimeka meesha kamaana arag marka assault degree waxaan u malaynayaa inay haddii aan hadda wax intaan ka aqaana aan sheego inay tahay dembi aad iyo aad u yar oo maaragtay qof macnaha qof wax gaarsiiyo kale aysan ahayn maarata waxa oo dilniin iyo waxaas mina ahayn maadaama la xiray ma halkaasay sheekadiisku og tahay halkan halkee laga aadaya horta baaritaan wuu socdaa marka waa ogaan doonaa meesha laga aado oo dhinac markay noqoto booliiska iyo iyo countiga marka hadda talaada soo socota wuxuu leeyahay maxkamad maxaa rajaynaysaa aniga waxaan rajaynayaa baaritaanka booliiska inuu mataqaanaa soo gabagaboobo ama ama waxa macnaha information fiican ay helaan ay ku siyaadiyaan dil macnaha hadda intay noo sheegeen dembi lagu soo ogay